halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington safiirka maraykanka ee soomaaliya donald yamamoto oo waraysi uu siiyey v o e da kaga hadlay duqeymaha maraykanka ee soomaaliya khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo arrimo kale oo dhowr ah ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo howlwanadiisa dhowaan ay u guuri doonaan magaalada muqdisho saare cabdi axmed oo waraysigaas la yeelatay safiirka ayaa waraysiga qaybtiisan hore waxaa la soo jeedinaya axmed sheekh
mudane ambasador amaba safiir waa wax la wada ogsoon yahay in dhinacyada dowladda soomaaliya iyo maraykanka ay rabaan inay wada shaqeeyaan dabcan in lagu soo xusho ood noqoto safiirka maraykanka u jooga soomaaliya waa wax lasoo wada dhoweeyey marka la fiiriyo khibradda aad u leedahay qaaradda marka mana siin kartaa aragtidaada guud iyo qorshaha aad leedahay
sababta aan halkan u joogno waxa ay tahay in aan dib u aas-aasno joogitaan diblomaasiyadeed oo joogto ah iyo inaan soomaaliya kala qayb qaadanno waxa muhiimka ah oo ah daryeelka caafimaad waxbarashada horumarka iyo inaan fursado cusub u abuurno ayaga haddaan kula socodsiiyo waxaa jira isbarasho internetka ah oo aan samaynay dhammaan safiirada maraykanka waxaa qasab ah inay duubaan muuqaal ay dadka isku barayaan oo hal daqiiqo iyo bar ah aniga midka aan sameeyey waxa uu ahaa mid aan caadi ahayn sababtoo ah waxaan hayaa sawirro aniga oo la jooga qurba joogta iyo aniga oo jooga soomaaliya sidaas darteed tani waa inaan muujiyo inaan la mid ahayn saaxiibadeyda kale waxaan tegay soomaaliya sannaddii laba kun iyo lix iyo toban si aan u dhiso howlgalkeena waxaan ku lug lahaa arrimaha soomaaliya laga soo bilaabo maxkamadihii islaamka dowladdii ku-meel gaarka ahayd ilaa dowladda federaalka ah sidaas darteed waan aqaanaa inta badan mas-uuliyiinta halkan jooga marka la eego taariikhdaas waxaan awoodnaa in aan xaqiiqdii eegno sidii aan ku horumarin karno soomaaliya sidaad og tahay bariga afrika aad ayuu muhiim ugu yahay maraykanka sidaas darteed ma oggolaan karno in dal kasta oo ka mid ah uusan wax ka helin faa'iidooyinka aan rumaysannahay in ay isku xiran yihiin sidaas darteed nabad kama dhici karto bariga afrika haddii aysan nabad ka jirin eritreya etoobiya jabuuti kenya soomaaliya tanzaniya dhammaantood waa ay wada xidhiidhaan waxaan u malaynayaa inay ka wada faa'iidaysan karaan barnaamij dhaqaale oo xoogan waana taas waxa aan isku dayeyno in aanu samayno mana ahan oo keliya soomaaliya waa gobolka oo idil iyo in aan soomaaliya ku dhex milno gobolka marka howlgalkaasi joogitaanka aad ka dhawaajiso ma waxa uu noqonayaa mid aad ugu guurayso adiga iyo kooxdaadaba magaalada muqdisho si aad ugu shaqaysaan mase waxay noqonaysaa mid magaalada nairobi aad ka soo shaqaynaysaan
maya maya waxaan ula jeedo ayaa ah qorshaha guud ayaa ah marka aad dib u abaabulayso joogitaan joogtaa waa inaad si joogto ah u deganaataa muqdisho sidaas darteed waxaa dhowaan aniga iyo koox yar u guuri doonaa muqdisho inta badan soomaaliya waan booqday waxaana hadda u malaynayaa in aan sidaas samayn doono waxaan tegi doonaa dhammaan gobollada iyo maamul goboleedyada sababtoo ah waxaan rabnaa in aan si firfircoon uga shaqayno waxbarashada iyo caafimaadka oo maskax u ah dadka soomaalida qodobada kale ee aan rabno in aan wax ka qabanno ayaa ah sidii loo samayn lahaa fursado lagu abuuri karo shaqo iyo horumarinta dhaqaalaha taasina waa waxa ay rabaan qoysaska iyo hogaamiyaasha bulshooyinka taasi waa waxa aan qaban doonno oo aan u joogno waana waajib inaan taasi halkan u joogno
goormo ayaad u guuraysaa magaalada muqdisho sideyse ayay dhaqso u tahay
sida ugu dhaqsiyaha badan ugu horeyn horaanta december ma ahan oo keliya muqdisho balse guud ahaan soomaaliya dhinaca koonfureed ilaa dhinaca waqooyi galbeedka iyo bariga waana taas soomaaliya keliya ma ahan muqdisho
waxaad hadaayi ka dhawaajisay in dalalka bariga afrika ay muhiim u tahay maraykanka waxaana dhowaantan jiray in iskaashi dhaqaale iyo xiriir u dhexeeya dalalka soomaaliya etoobiya iyo eritreya uu bilowday marka nala wadaag bal aragtidaada ugu horreyntii aragga sidaad u aragtid xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalkan
waxaan filayaa waa arrin muhiim ah oo leh caqabado muuqda iyo dhibaatooyinba waxaan u baahannahay inaan si joogta ah isha ugu hayno oo aan diiradda saarno sida aad la socotaan waxaan xallinay khilaafkii etoobiya iyo eritereya ee xuduudda xaqiiqdiina waa waxa ay albaabada u furtay doorashadii ra-iisul wasaare abiy axmed doorashadii abiy axmed waxay ethoobiya u furtay albaabada madaxweyne asayas hore ayuu ugu socday sidoo kale fiiri xitaa jabuuti jabuuti iyo eritereya waxa ay lahaayeen muran xuduudeed balse kulligood waxa ay isugu xiran yihiin si weyn marka ay timaado xagga horumarinta dhaqaalaha sababta waa iyadoo dekedda jabuuti ay tahay midda ugu muhiimsan ee xagga ganacsiga gobolka waana arrin muhiim u ah taas keenista ganacsiga iyo alaabta ethoobiya oo xaqiiqdii iyadu xudun u ah gobolka arrinta labaad ayaa sidoo kale ah ayadoo eritereya ay leedahay xuduud xagga biyaha ah markaa in lala yeesho xiriir dhow oo dhaqaale ethoobiya waa mid muhiim ah waxaa kaloo ay leeyihiin khayraadka macdanta iyo soo saaris shidaal iyo eerboorka ugu weyn oo adis ababa ku yaala
waxaad dhegeysateen waraysigii v o e da ay la yeelatay safiirka mareykanka ee soomaaliya donald yamamoto waraysigaas oo ay qaaday daare cabdi axmed ayaa qaybtiisa koowaad aad dhegeysateen waxaana la soo jeedinayay axmed sheekh